ciyaaraha si habkan bay u socdaan horyaalka kubadda cagta puntland baan usheegtay waa sideedii bisha ayuu bilowday january wuxuuna ka farmay caasimada puntland ee garowe intii ka dambeysayna ciyaaro waxay kasala dhacayeen magaalooyinka kale kooxuhu ad ka dhisan yihiin sida gaalkacyo qardho iyo boosaaso oo galabta ay qaybtii ugu horeysay kooxaha ay ka furmayaan marka barnaamijku si habsan buu socdaa waxaana rajeyneynaa insha allah in uu si wanaagsan ku dhamaado faa'iidadiisa iyo wanaaga uu leeyahay dhalinyarada iyo bulshada isdhexgalkeeda iyo maaragtay liigii puntland ee ugu horeeyay inuu maaragtay uu bilowdana wax fiican oo maaragtay lagu faani karo waana liig ka duwan liigaga ka jira soomaaliya ama horyaalada ka jira soomaaliya oo halka magaalo laga ciyaaro liigani wuxuu la qaab yahay sida kuwa caalamka shuruucdii dhan buu buuxiyey waxaana rajeyneynaa mustaqbalka dhow inuu maaragtay gaaro meesha ugu sarreeya waayahay agaasime dad badan baan fahansanayn kooxuhu siday u wada ciyaarayaan iyo qaabka isugu dhacayaan iyo gobollada sida loo booqan doono kooxaha inkastoo aad sheegteen in home iyo awey kooxaha sida caalamka loo ciyaaro loo ciyaari doono bal haddaad fahansiisay dadka sidee kooxuhu isku arkayaan
horta wixii shuruucda iyo nidaamka iyo xeerarka kooxaha waa la siiyey isku aadkana waxaa lagu shaaciyey meediyaha inkastoo isbedelo badan ay ku dhici doonaan kooxuhuna waxaa soddon iyo lix game baa la ciyaari doonaa horyaalkan koox waliba waxay ciyaari doontaa afar awey ah iyo afar home ah qaabka iyo jadwalka iyo technical wixii farsamada aana xiriirka kubadda cagta puntland ayaan u daynay inay qaabeeyaan iyo xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya annaga wasaarad ahaana inaanu controllo ku ilaalino nidaamka iyo systemka weeyaan ilaa hadda ciyaarihii dhacay waxay ahaayeen ciyaaro aada iyo aada maaragtay u heer sarreeya kooxuhuna ay soo bandhigeen ciyaaro fiican qolada xiriirka kubadda cagta oo habar ka timi oo garsoorayaal iyo macalimiin iyo khubraaha waxay ay qeexeen in ciyaartoyga puntland jooga ay ka heer sarreeyaan kuwa hamar jooga iyo kuwa jooga gobolada kale farsamo ahaan iyo physical ahaan iyo maaragtay deganaansho ahaan taasna waa wax lagu faani karo waxaan hore uga shaqeynay dhalinyarada macalimiinta iyo maamulayaasha kooxaha iyo mulkiilayaasha iyo maaragtay iyo ciyaartoy waa waxay ku amaanan yihiin dadka reer puntland iyo dadka gacanta ku haya oo u quuray inay maaragtay dhalinyarada maalgeliyaan oo kooxa ka sameeyaan oo iyagu dusha u dhitaan ciyaaro ilaa hadda dhaca ciyaaro aada u xiiso badan weeye galabta halkan boosaaso waxaa isku haleelaya boosaaso bari f c iyo qardho f c oo iyadoo ku sugan maaragtay magaalada boosaaso garowe waa horseed iyo dowladda hoose ama garowe f c muxuu ahaa gaalkacyo waxaa ka dhacaya kooxda hoboboro iyo kooxda concert ayaa iyaguna isku haleeli doona kooxaha qaarkood waxay haystaan saddex dhibcood oo qaarkood waxay haystaan afar dhibcood qaarkood laba dhibcood bay leeyihin qaar waxba male laakiin waa qaabka ciyaaro liigu weli ma dhawa waa bilow koox kasii laba ciyaar bay ciyaartay kooxaha maanta qaar baa saddex ciyaari doona ciyaarood laakiin majoritygu laba laba ciyaar bay wada ciyaareen koox waliba laba game bay ciyaartay ugu yaraan marka waa liig aan rabno inuu wadanka dhan ku baa ammaantiisana ay leeyihiin mulkiilayaasha go-aansaday inay kooxahan dusha u ritaan oo kharashkooda iyo dakligooda iyo waxooda qaataan macalimiinta iyo garsoorka iyo cid walba oo ka qayb qaadanaysa iyo ciddii sponsor garaynaysa ba ay ku ammaanan yihiin dowladda puntland ay ka go-an tahay in sportigii la hormariyo oo ilaa heer caalami la gaadhsiiyo oo xulkii qaranka soomaaliya kooxahan laga xulo xuquuqda ay leeyihiin iyo waxyaabaha ee ka maqan ay helaan liigani uu socdo ilaa heer caalami socdo oo maaragtay markuu dhammaado waxaa soo bixi doonaa bugaag waa soo bixi doonta ilaa heer fifa oo maaragtay laacidiinta iyo kooxaha iyo mulkiilayaasha iyo garsoorka iyo abaalmarinaha iyo waxaas dhan ee lagu shaacin doono marka waa league official ah reer puntland oo dhamme inay u guntadaan oo ka wada qayb qaataan wax kasta markuu bilow yahayna waa iska howl badan yahay oo qaladaad iyo dhaliilo iyo lama weynaayo laakiin waxaa muhiima in laga gudbo oo laisku duubnaado liigana dadkoo dhan baa iska leh waxaa kaliya ciyaaraya male marka cid walba oo ka qayb qaadanaysa liigan in ay inay u guntato si uu hore u sameeyo meeshaan rabnayna aan u gaadno insha allah waayahay marka laga yimaado milkiilayaasha kooxaha ayagu dhaqaalaha ku bixinaya ama fangaraynaya ma jiraan cid kale oo puntland ka taageeraysa ama wasaaradda ama xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ha ahaadeen ama fifa ha noqotee
kooxahan markii aanu shaacinay conditiona lagu xidhay shuruudaha lagu xidhayna waxay kooxdu inay isbixin karto in ninka mulkiilaha ahi oo kooxda damaanad aadi karcaynteeda transportkeeda garoonkeeda dhakhtarkeeda baabuurkeeda waxooda dhan ciyaartooyda gunadooda ninkii bixin kara laakiin intaa keliya lagu dayn maayo in laysku ilaaliyo laysku hayo kharash loo raadiyo ee qolada xiriir kubadda cagta waa kala hadlanay hawshaas baa ku jirnaa wixii maaragtay u baahan yihiin oo laga taageeri karo sida hadda qalabka oo kale iyo tababarka garsoorka iyo macalimiinta iyo muxuu ahaay waxyaabahaas oo dhan waxyaaba ay damaanad qaadeen waxaan kale oo cid kasta oo dee ganacsato ah oo taageeraysa kooxahan waa u madax banaan yihiin oona u furan yihiin sponsor cidigay ku darsanaysa xayeysiiska gobolka dowladay kooxu ka dhisan yihiin balasaabyada iyo daayarada iyo maaragtay waxaa waajib ah inay kooxda ay kooxaha gacan ku hayaan oo ay taageeraan waxaan ku ammaanayaa xasan maxamed ciise xasan goodir oo isagu kooxda garowe city isagu damaanad qaaday dhinac kasta maaymaayirka ugu horeeyey oo hawshaas dusha u ritay maayarada kale guddoomiyaasha kale ee degmooyinka caasimadaha iyo balasaabyadana waxaa laga sugayaa inay kooxaha gacanta ku hayaan inay taageeraan in wixii maaragtay ay la qaban karaan la qabtaan anagoo gaarad ahaan waa u taaganahay go-aanka wasiirka ahayd in maaragtay liigan uu socdo hirgalo muddana waa ogtahay oo intaan daba taagnayn meel kastoo wax looga heli karo oo laga riixi karana waa waajib waayo garoonkii wuxuu u baahan yahay in loo diyaariyo ciyaaraha markay dhacayaan amnigooda in la ilaaliyo garsoorkii la keeno muxuu ahaayey dhinacooda caafimaadka inta ciyaaru socdaan la ilaaliyo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin kharash iyo hawl bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin ilaalin bay u baahan yihiin agaasime inta aan la furin liiga puntland waxaa qorshaha ku jidhay in garoonka miro awaare oo uga horeeyo in la dhigo cawskii cagaarna xaggee ku dambeysay arrintaasi liigan markuu dhamaado kan kale horyaalka kale intaanu bilaaban in sanadka dambe lagu ciyaari doono ama liiga kan ku xiga oo sanadka dhamaadkiisa furmi doono haddii laga yiraahdo in uu noqdo garoon standardka caalamiga ahaa leh oo roogaas iyo waxyaabaha halganka loogu jiro hawshaas qabaa la wadaa waxaana rajaynaynaa inay wakti dhow ay hirgasho hawshiisu bulshadana loo soo bandhigo qaabka iyo waktiga iyo timeka uu noqon doono laakiin waa wax qorshaysan qorshahana ku jira waana wax la rabo in bulshadoo dhan ay ka wada qayb qaadato ganacsatadu ha ugu horeysa inay garoomada magaalooyinka ay ganacsatadu ka dhisan yihiin ama dadka businesskani ay ka qayb qaataan oo garoomada ay maaragtay kharash geliyaan oo maal geliyaan oo cidda u diyaari timaado waxaasoo dhan waxaweye maaragtay bolisiga ku jira siyaasadda oo ku jira in waxyaabahaas horumarintao dhan laga wada qayb qaato marka insha allah waa loo gurmanayaa insha allah waxaana rajaynaynaa wakti dhow in garoomada isbedel weyn oo ka muuqdo haddii laha yiraahdo